Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa dhagax dhigay dhismaha cusub ee xarunta garsoorka dalka oo loo dhisayo qaab casri ah kaasi oo la jaanqaadaya hanaanka lagu casriyeynayo garsoorka dalka. Munaasabadda dhagaxidda dhismaha garsoorka dalka ayaa waxaa goobjoog ahaa Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka, Wasiirka Cadaaladda iyo Dastuurka, Xeer Ilaaliyaha Qaranka iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan hay'adaha cadaaladda ee dalka. Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka Baashi Yuusuf Axmed ayaa ka warbixiyay qeybaha ay ka kooban tahay dhismaha xarunta garsoorka.
maanta waxaa sharaf inoo ah inaynu halkan iskugu nimid isaga oo ra'iisul wasaarihii dalkuna inala jooga inaynu dhagax dhigno dhismahan casriga ah ee loogu talagalay in loo dhiso garsoorka dalka runtii dhismahani wuxuu ka koobnaan doonaa saddex dabaq iyo oo ka kooban labaatan xafiis iyo saddex hool oo ah kuwa lagu qaado dacwadaha waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala dhismahani markuu dhammaystirmo inuu wax weyn ka taro cadaaladda iyo adeegga cadaaladeed ee uu garsoorku bulshada soomaaliyeed u hayo sidaad ka war haysaan waxaa dhowaan la qaatay garsoorayaal iyo xeerayaalayaal iyo howlwadeenno kale oo garsoor oo loogu talagalay inay bulshada gaadhsiiyaan adeegga cadaaladeed ee ay ugu idman yihiin ummadda soomaaliyeed dadkaas baa ku shaqayn doona insha allahu tacaala halkan markaa marka la isku geeyo dadkaasi la qaatay howlwadeennadaas iyo goobtan oo iyadana loogu talagalay inay ku shaqeeyaan iyo sistem casri oo elektronigo hadda la hirgelinayo waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala inay wax weyn ay ka tari doonaan adeegga cadaaladeed ee ay ummadda u hayaan markaa sharaf iyo karaama ayay noo timaanta inaynu halkan ku dhagax dhigno dhismahaasi cusub ee casriga ah ee garsoorku yeelan doono Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre oo dhagax dhigay dhismaha xarunta garsoorka ayaa sheegay in si degdeg ah loo dhisi doono xaruntan si loo dardargeliyo howlaha garsoorka.
maanta waa tallaabo wanaagsan oo aynu u qaadnay dhinaca baahitirka hanaanka cadaaladda dalka oo waxyaabaha runtii ugu badan oo ay qabaan ay ka mid tahay in aysan haysan meelo ku filan oo ay xafiisyo ah iyo maraafiq ay ku shaqeeyaan tani marka maanta waxay runtii ay ka dhigan tahay inaynu tallaabo fiican aynu dhinacaas u qaadnay waa bilow waxaan rajaynayaa in kuwa kale waxyaabaha kale ee baahiyaha waaweyn loo qabana ilaahay idankiis maalinba maalin ka dambaysa inay inoo hirgeli doonaan guul ayaan u rajaynayaa insha allah dhismahan iyo si deg dega inuu ku hirgalo si ay u kala fududaato hawsha baaxadda leh ee garsoorku ay u hayaan shacabka soomaaliyeed waan uga mahad celinayaa duruufaha aad ku shaqaysaan runtii aad baan idinka mahad celinayaa aadka u adag muddana aad ku soo shaqaynayseen laakiin ilaahay idankiis tani waa saan sheegay waa tallaabadii ugu horreysay tallaabooyin kale insha allah ayaan rajaynayaa inay ku xigi doonaan oo baahiyaha faraha badan ee garsoorku qabo wax looga qaban doono haddii ilaahay leeyahay hanaanka cadaaladdu hambal yaan leeyahay bahda garsoorka shacabka soomaaliyeedna guul bay u tahay inay garsoorkoodii saddexdaa dabaq insha allah in oo ay ku shaqaynayaan iyo hanaan casri ah oo ku mataanaysanba inay wakhti dhow insha allah haddii la yidhaahdo ay howlgeli doonaan maantana waa dhagax dhigii waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan ay ku dhammaystirmaan waad mahadsantihin dhismahan cusub oo ay yeelan doonto garsoorka dalka ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta iyo habsimo u socodka howlaha garsoorka iyo arrimaha cadaaladda